waxaa insha allahu tacaala inoo qabsoomi doontaa maxaadaradii labaad oo cinwaankeedu yahay xaqiiqat اlashaacira waxaana inoo geli doona insha allahu tacaala fadiilaة sheikh cabdallah xuseen xaashi oo ku caana sheekhu markaa waxa cabdalla tawxiid ise markaa waxa weye loo ogsoon yahay markaa baaraka allahu fiikum waa khayr markaa waxa weeye aynu ka faa'iidaysanayno oo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa aynu ajar kaga helayno waana arrin ku saabsan caqiidadeennii iyo muctaqadkeennii iyo wixii aynu rumaysnayn iyo dariiqii saxdaa markaa waxa weye inaynu garanno ayay markaa waxa weye naga kaalmaynaysaa waxaa loo baahanya markaa in loo dhugma yeesho waxa weye la weeleeyo waxaa looga hadlayaa wakhtigan jooga yacni ashaaciro oo caqiidadoodii markaa maanta ay dee noqonaysaa in la bayaamiyo markaad eegto bulshada maanta inay markaa dib u soo noolaadeen ama ictiqaadkoodii dadka qaar ay doonayaan markaa inay ummaddii uga dhigaan inay tahay dariiqii xaqa ahay saa daraaddeed bay muhiim tahay in la bayaamiyo oo ummadda loo sheego markaa waxa ay tahay ashaaciradu iyo halka ay ka taagan tahay markaa waxa weye dariiqii salafka markaa inaynu ka faa'iidaysanaa loo baahan yahay weliba dhallinyarada isticmaasho markaa waxa weye baraha bulshada oo kale in fara badan bay arkaan iyadoo markaa waxa weeye dad badani ay markaa ashaaciro buunbuuninayaan marka waxaa loo baahan yahay inaad calaa cilmin wa yaqiinin aad kaga sugan tahay ashaaciro maxay tahay horta waa su-aal laga yaabo in dad badan isweydiin karaan marka maxaadiradani caawa waxay inoo iftiimin doontaa oo ay inoo bayaamin doontaa inoo caddayn doontaa bal xaqiiqada ashaaciradu ay leedahay sheekhaan ku soo dhoweynayaa falyatafadal ishayku mashkuuran wamaajuuran wajazaahu allahu cana khayra
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتدى باثره الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله تبارك وتعالى هبينك نمبرك سنة الشمعاء وحا أين قادن دونا محاضرة لنوع إعلامي كسابسا كوح كمدة كوحا مسلمين kooxdaasoo markaa la yidhaahdo alashaacira marka hore kooxdani waxay u abtirsataa ninkaa ka sheekha la yidhaahdo abulxasan alashcari albasri uma albaqdaadi oo markaa dhintay ama waxaa magaciisa loon jiray caliy bnu ismaaciil bnu isxaaq alashcari kiibuu dhashay wuxuu markaa u abtirsadaa saxaabiga jaliilka ee weyn ee loo yaqaano abu muusa alashcari ninka aynu ka taariikhaynay wuxuu noloshiisa in badan ku qaatay isagoo ah muctasila oo muctasili ah waxa weeye dabeetana muctasiladii dharaar cad oo fagaaro ah oo manbarya masaajid ah oo migaada basare uu ku sugan yahay ayuu markaa ka toobadkeenu ka laabtay gebigeediiba mar buu siiyey xilligaasina waxay ahayd saddex boqol markay hijradu ahayd meelaha dabeetana baqhdaad buu galay wuxuu markaa shaaciyey oo uu faafiyey inuu u abtirsan doono inuu abtirsan doono markii u dambeeyey saddex boqol markay hijradu ahayd inuu abtirsan doono madhabka markaa imaam axmed muxambal iyo madhabka ahli sunnaha haddaba abulxasan saddex marxaluu maray laba waynu sheegnay tii horreysay tii u dambaysay tii dhexena markaa waynu soo dulmari doonaa waxaynu sheegi doonnaa kale yadana abulxasan alashcari halkuu muctasilannimadan ka keenay marka hore si uu u noqday qaabkee nin loodhan jiray abu cali aljubaa'i oo madax markaa sheekhii u weynaa ra'silmuctasila xilligaa ahaa ayaa hooyadii guursaday isagoo yaroo aabbihii markaa uu ka dhintay dabeetana isnana waa yaraa dabeetana afartan sannadood ayuu ninkaa uu la noolaa oo uu caqiidada iyo madhabka baatilka markaa aaminsanaa sheekhu islaam ibnu taymiya saasuu ku sheegay markaa inuu afartan sannadood iyo cilmi badaniba dabeeta markii dambe waa iskaga tegey madhabkii markii madhabkii ay u muuqatay in madhabkani aanu saxnayn oo xaquu doonayay aan ahayn waa ka tegayoo wuxuu qabtay madhabka kullaabiyada ninka loo yaqaano maxamed ibnu saciid loo yaqaano markaa cabdullahi ibnu saciid alkullaab ninka mutakalimka ee basriga ee mu'awilka lisifaadka ninkaasuu ku biiray marlabaadkii waa marxaladii labaad dabeetana waa marxaladdii u dambaysay wuxuu ku noqday markaa inuu ka tegey muctasiladii ibnu kaiir bidaaya wanihaaya wuxuu leeyahay mujaradka koobiy toban safxadda boqol sideed iyo toddobiyo siddeetan wuxuu yihi ina alashcariya kaana muctasiliyan fataaba bilbasra fowqa almimbar uma adhara fadaa'ixa almuctasila wa qabaa'ixihim wuxuu yidhi ninka abulxasan alashcari muctasili buu ahaa waa ka toobadkeenay isagoo basro ku sugan mambarka korkiisa isagoo ku sugan buu markaa ka toobadkeenay wuxuu taamaradii bixiyey uhi saasoo marada aanu bixiyey ayaa markaan uga tooban keenay ictisaalkiina haddaba halkaa kumuu gaaban kumuu gaabsane waxa uu sameeyey in uu fadeexooyinkay lahaayeen iyo xumaanyaashoodiina muujiyey dad badani maanta marba waxay tegayaan kooxiblaayo iyo kooxiblaayo iyo kooxiblaayo meeluu kaga tegay la garan maayo waruu ku biiray la garan maayo marba waxa weeye dhiilka cusubun buu dhamaya marka waxaa la doonayaa qofka muslimkii markay diinka tahay ay caqiide masaladu ka tahay inuu xaqdoon noqdo intuu ilaahay baryayo xaqna doonayo daacadna yahay ilaahay subxaana wa tacala lumin maayo abulxasan alashcari markii dambe madhab imaam axmed ayuu markaa qaatay iyo madhab salaf buu qaatay dabeetana waxa alifay kutub kale oan kuwii hore ahayn waxaa ka mid a kitaabka loo yaqaan alibaana fii usuuli diyaana kitaabkaas oo weliba beenaalayaasha qaar ay yidhaahdeen wuxuu alifay mudaaraatin lilxanaabila iyo markaa inuu qodada xanaabilaa mudaa qodada xanaabilada barbahaar iyo nimankaas inuu u samaynayay mudaaraah oo markaa ay ahayd gabasho oo markaa nafsa uu baqay oo waxaas waxaasay markaa ka daba keeneen qof kasta oo markaa sunnada xaggeeda u iisha ama sunno ku baaqa ama xaqa cadee sariixa ku baaqa laabudda waa ceebo iyo dhaliilo iyo caynka ah xagga warbaahintana haday jeer ahlbidic waa ku dheeraya dabeeta waxaa leeday kitaabka loo yaqaano markaa usuuli alibaana can usuuli diyaana kadibna wuxuu alifay kitaab kale oo isagana muqaalaat alislaamiyiin labada kitaabna wuxuu ku taqriiriyey gudahooda madhabkii salafka oo markaa uu in badan ka leexday wixii markaa hore ictisaalkii iyo kulaabiyada wuxoodii kitaabka maqaalaat alislaamiyiin safxadda mujaladka koobaad safxadda saddex boqol iyo labaatan wuxuu leeyahay markuu madhabkii salafka taqriiriyuu sheegay wabikulli maa dakarnaa min qowlihim naquulu wa ilayhi nadhabu wuxuu leeyahay dhammaankaa aynu soo sheegnay aynu soo xusnay oo qowlkoodii ka mida salafka iyo ayaanu markaa anana odhanaynaa oo rumaynaynaa oo ku tegaynaa markaa saasuu markii dambe ku dembeeyey hase yeeshee qolada ashaaciradu iyagu umay laaban labadii kitaab iyo kutubtii kale markaa markii dambe waalifay xaggii abuxasanna umay laaban xaqiina umay laaban soo abulxasanba markaa u laabtay oo u toobad keenay ee iyagu halkii dhexay ku hadheenoo kullaabiyadii dhexe ayay iskala fadhiisteen imanka ilaa marka dambena waxay leeyihiin madhabka ahli sunnahaanu ku sugannahay iyo caynkaas oo kale qolaha shaaciradu waa ku heshiis inuu abulxasan muctasili ahaa oo isbeddelay halkuu ku dembeeyey laakiin oo inuu madhabka salafka raacay oo iyan laga doonaya taa ka daba raacaan ay kaga daba tagaan hadday xaqdoon yihiin tii iyo uma caddayaga qoladan ashaaciradu iyagu waxa weeye waa barzaq bayna asalaf waljahmiya waa markaa teed u dhexeeya salafiyiinta iyo markaa jahmiyada waayo qolada jahmiyada waxay ka qaateen usuul caqliga markaa lagu markaa loo deliishanayo ay u maleeyeen inay wanaagsan tahay iyadoo markaa baaba'ah oan faa'iido lahayn madhabka salafkana waxay ka qaateen hadalla markaa saxiixa saasay labadii markaa isku khaldeen saasay labadii isku khaldeen intaynaan haddaba ashaacirada gelin waxaynu sheegi doonnaa saddex mas'alo oo qof kastoo urur ku jira ama koox ka mid ah oo muhiima oo la doonayo qof kastaoo xisbi iyo urur ku jira inuu saddexdaa ku qaato markaa cibro oo uu markaa saddexdaa insha allahu tacaala uu fahmo qodobka koowaad waxa weeye ahlulxaqi firqatun waaxida dadka xaqa u ehelka ah dadka xaqa iyo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka iyo waddada saxaabada dadka ku sugani waa hal koox maaha kooxo badan waa koox qura dadkiina waa aragtaan kooxuuna waa badan yihin ahluxaqna waa maxay waa hal koox waa hal urur waa mid qura taasunbaa cusuurkii iyo zamaankii kooxdaasunbaa xaqii kala dhexlaysay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tasaalu طaa'ifatun min ummati aahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum xataa ya'tiya amru llahi wahum kadalik imaamu albukhaari baa saxixa ku soo saaray yacni xadiidku wuxuu ina tilmaamayaa inaanay ka suulayn oo ka baxayn kooxi kooxi baa la yidhi dawaa'if labanon kooxo badan koox baa la sheegay qura kooxdaasoo ummadda nebi maxamed ka mid ah kooxdaasoo markaa xaqa ku gacan sarraysa kooxdaasoo markaa aanu dhibaynoo waxba yeelayn qofka markaa hoojiya ee u hiilin waaya ee u gargaari waaya ee barbarkooda ka baxaa saasay kooxdaasi hanaysaa ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisuu ka imanayo xadiidkan wuxuu tilmaamayaa saddex iyo toddobaatankii qolo ee nebigu sheegay koox qudhi inay ahaanayso firqa naajiya sidoo kale kooxdaasna culimmadu waxay sheegeen inay ahlulxadiid yihiin waman yactaqidu muctaqadahum ahlulxadiid muxadisiintii iyo dadkan markaa kale ee ku raacsan ee kuwa camo badanoo madhabkii salafka waafaqsan oo jecel oo gol baa jirta xadiidkaasi markaa wuxuu inoo sheegayaa in hal koox oo quri ay xaqa tahaysa ay tahay oo kooxo fara badan aan ahayn markaa dadka kooxo badan ku jirow ogow ma taasaa ama xaqii sariixa ah oo waxaa kaloo u dhanbaa baatilah ama wain lasbaara macnaha sidoo kale ilaahay wuxuu i waana hada siraaطii mustaqiima faاttabicuuh walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiili ilaahay wuxuu inoo caddeeyey inuu yahay inay tahay taasi waddadiisii iyo jidhkiisii iyo jidhkiisii qumanayd ee toosnayd ee halowda ahayd wuxuu ina amray taa qura in la raaco oo aan la raacin waddooyinka khilaafsan ee faraha badan ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisa oo haddii la raaco waddada ilaahay ee xaqaa ay dadka inaga kaxayso marka aayadduna waxay sheegaysaa sabiil waaxid maaha ciddatu subul maaha nabiguna calayhi salaam xadiidka markuu sharaxayay xadiidka xadiidka markuu aayadda aayadda markuu xadiidku sharaxay waddooyin badan oo dhe oo hareeraha ah ayuu markaa tilmaamay waddada xaqaana dhexda inay tahay oo ay toosantayo taa in la raaco tahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam bayaamiyey sidoo kale xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu wuxuu yidhi sataftariqu ummatii calaa alaain wa sabciina firqa wuxuu yidhi ummaddaydani waa ummatu maxamed waxay u kala baxaysaa waa ummatulijaaba waxay u kala baxaysaa saddex iyo toddobaatan urur kooxood horimood waxa uu sheegay dhammaantood tafaruqaa sababtiisa inay ciqaabi haleelayso oo ku cadaab mudanayaan mooyaane hal koox tafaruqu waa dembi in tafaruq lala yimaadaa waa dembi waa macsiya weeye waa mukhaalafa lisharci weeye markaa tafaruqaasaa lagu ciqaab mudanaya markaa wuxuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam hal koox mooyaane dhammaantood inay markaa ay cadaab ku mudanayaan waxa markuu tii sheegayna wuxuu idhi maa ana calayhi wa asxaabii yacni waxa weeye ka anigu aan ku suganahay maanta iyo markaa saxaabadaydu wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo caddeeyey firqada badbaadaysa kooxda badbaadaysa aakhiro saddex iyo toddobaatanka kooxood marka la eego inay tahay ta raacda manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waddadii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ee ku dhegta amarkii horreeyey qadiimkahayd ee nebi maxamed sal allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ku sugnaayeen oo umuurta diinta ka mid ah iyo caqiidadii waxa weeye dad baan iyadana loo sheegayaa dadku marka cadow eryanayo soo meelo ma galaan dhufayse kama galaan oo meela kagama gabadaan shubahaadka iyo fitanka iyo shirkiyaadka iyo khuraafaadka iyo bidaca waxaa laga gabbanayaa oo laga dhufays looga dhigan karaa oo gabbood laga dhigan karaa kitaabka ilaahay iyo sunno rasuulka iyadoo saxaabada ninka kuwaa gabbood kaga dhig- ka dhigan waaya shubahaadka iyo fitanka iyo mixanka iyo shirkiga iyo bidaca unbaa la kala carraya marka waxa weeye alictisaam bilkitaabi wasunna wa calaa ariiqati salaf asaalix waa ka keliya ee gaashaanka iyo gabboodka iyo dhufayska kaaga noqonaya shubahaadka iyo markaa bidaca iyo khuraafaadka iyo waxaasoo dhan kaa finaanaya kaa haddaad saddexdaa haddaad la iman weydo waxaasubaa ku haysanaygu bal nin walba waa iseeg ma saddexdaa haddaad haysataa haddaad haysato insha allah dhufays degba ku jirta kaas waa mid arrinka labaad waxa weeye man araada الnajaah facalayhi an yatamasaka kitaab allah wa sunnata rasuulihi sala allahu calayh wasalam wa manhaj salaf saalix arrinta labaadna waxa weeye qofkii doonaya inuu badbaadaa oo aakhiro insha allahu tacaala u badbaadaa waxaa laga rabaa inuu qabsado oo gowsambeedka ku dhigo markaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam oo uu ku dhaqmo oo uu ku camal falo oo uu markaa aamino oo ay hoggaamiyihiisa noqdaan u hoggaaminaya ilaa jannaati naciim Een, qofka markaa badbaado aan doonaynin dee isagaa garanaya laakiin ruuxii badbaado doonaya waxaa laga rabaa waxa la- an yatamasaka kitaab allah wa sunnata rasuulihi sala allahu calayh wasalam wa manhaj salaf saalix ninkii aakhiro doonaya inuu badbaadow saddexdaasaa lagaa rabaa inaad ku dibat- ku tibato ku toosnaato ka laalaado aan lagaa furfuri karin arrinka saddexaadna waxa weeye een, dad badani ama dadkuba waxay doonayaan caqiidada saxan caqiidada saxan ee saliimka ah inay waafiqaan oo ay qaataan bay doonayaan haddaba ictiqaadka saxiixii ee saxani ee kitaabka ee sunnaha laga dhuuxay ee nebigu la yimi ee ilaahay lagu addoonsaday waa mid qadiimoo horreeyey oo nebi maxamed sal allahu alay slam xilligiisii iyo xilligii saxaabada ahaa wax cusuboo marba la odhanayo waxbaa lagu soo daray waxbaa lagu soo kordhiyey beri sheekh hebelna taasuu yimi sheekh hebelna kanuu yimi maaha waa ictiqaadka saxiixi waa ictiqaad qadiim oo horreeyey weeye oo xilligii nebi maxamed sal allahu alay wasalam iyo waqtigii saxaabada ahaa marka dadka oo dhan waxa markaa lagu kala saarayaa oo dadka oo dhan loogu ay ku ku xukuntamayaan kaa oo ah ictiqaadkii qadiimka ahaa ee nebi maxamed iyo saxaabadiisa ridwaanulahi calayhim xilligiisii ay aaminsanaayeen qofka kaa ku sugani ictiqaadkii saxiixaa buu dee ku sugay qofka kaa khilaafaa kuu doonaba ha ahaado adduunyada korkeeda ka jooga kuu doonaba ha ahaado qowlkiisa iyo muctaqadkuu leeyimuu soo dareeyey gidaarkaasaa lagu dhufanaya waxba loo aabayeeli maayo kuu doonaba ha ahaado waxa weeye markaynu nidhi ictiqaadka saxiixi waa ictiqaad qadiima oo xilligii nebi maxamed sal allahu alay sl iyo saxaabada ah waxaa ka duwan oo taa khilaafsan dadka markaa een, ahlulbidca ee ictiqaadaadkoodu ay bidci yihiin kuwaasi mid kastaaba mid ugu abtirsaduu leeyahay oo ka dambeeyo beri dambaa mid meel calan la taagay oo magac markaa oday markaa mid meelo dambuu isagu leeyo dhexe kaa qadiimka isagu lama socdo kuwa dhexu isagu markaa meelu dhexu haystaa isagu saas oo kale waxaad arkaysaa een, mid waliba ra'iiskiisu hadduu doono iska daba socdaa sida markaa jahm oo kale jahmnu safwaan oo kale ama waas ibnu cataa oo kale ama xurquus ibnu zuhayr oo kale ama alashcari oo kale ninkaynu ka hadlayno ama alkullaabi oo kale cabdullahi ibnu saciid alkullaabi alkullaabi ibnu karaam oo kale iyo kayrkood ibnu qudaamat almaqdisi wuxuu yidhi wuxuu idhi wa kullu mutasammin bikayri اlislaami wasunna waa lumcada ayuu ku leeyihi lumcada ayuu leeyihi wuxuu leeyay wa kullu mutasammin bikayri اlislaami wasunna mubtadicun wuxuu idhi ku kastoo markaa naftiisa ku magacaaba oo macnaha isu aaneeya shay aan islaamka ee sunnada ahayn mar qura odhan maayo muslim baan ahay ama sunni baan ahay ama ahli sunna nahay ee magac buu sheegaya kooxiblaayahay ashcari baan ahay saas oo kale ashaaciradii baan ugu ahay madhabkaygu waa waxa weeye madhabkaygu waa madhab ashaacira buu leeyihi ma islaam baa ku yidhi ereyga isna miyuu yidhi may sunno miyuu yidhi may wuxuu leeyahay waa mubtadicun dabeete magacyuu tiriyo wuxuu yidhi kaaraafidati والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية انت أصول الشيء وانت حلقي سجوتي وحكا كاني ونظائرهم يكوا كوا شبهة ومركا وقتين نكون هدي تشوكا أي نظائرتها ينسوا قريب فهذه تاسي فرق الضلال والطوائف البدع أعاذنا الله منها وحوشا يكوا سينيين كوحو مركا baadiah oo markaa ruusan ilaahayna waa ka magangalay shirkooda markaa waxa weeye qofka saasaa loo eegayaa oo magacuu sitay iyo kaarkiisa waa la arkaya qolada ashaacirada haddaynu u baxno nimankan ashaacirada la yidhaahdaa caqiidada caqiidada ahlu caqiidada salafka waxyaabo badan bay ku khilaafsan yihin qaar ka midaynu caawa haddaba sheegi doona waxaa ka mid a in ay sugayaan ilaahay magacyo iyo tilmaamaha ilaahay qaar ka mid ay sugayaan tilmaamaha ay sugaan waa toddoba ama sideed toddoba inay u badayin sideedna qaar waa yidhaahdaan tilmaamahana ma laha qur'aankaanu kala baxnay sida ahli sunnaha ma laha sunnada rasuulkaanu ka qaadannay sida ahli sunnaha ee waxay leeyihiin caqligaasaanu ku garannay annaga caqligayaga markaanu wareejinnay ee tuujinnay ayaanu ka helnay toddobadan toddobadaasina wax ilaahay shabah iyo mushaabaha mid wal mid quri kuma jirta bay leeyihin toddobadan ay sugayaan wax kay ku sugeen ayuunbaa kuway diideenna ku sugan oo markaa waxay ahaayeen wax tafriiqo ah oo ay ku kala duwan yihiin ma hayaan oo kuwan ay sugan iyo kuway diideen ay ku kala tegsan yihiin toddobadan waxaa ka mid a xayun caliimun qadiirun waalkalaamu lah iraadatun wakadalika asamcu waalbasar kuwaasaa ka mid a toddobadaa sifo ayay markaa sugaan toddobadaana caqligaan ugu keeni waa sida shanay haddana toddobadaa markuu ninka ahlusunnau yidhahda waxay aaminsan yihiin ashaaciradu inuu ilaahay subxaana wataala caliim yahay wuxuu soo farxaya wallahi nimanku waa maasha waxay sugayaan bay ilahay cilmi bay sugayaan marka haddaba taasi waa waxa weeye markaa mujmalka si guud bay saa u sheegayaan hadhow marka tafsiirka la isula yimaado kuwaad moodaysaba sifaadku maaha ilaahay wuu hadlaa bay leeyihiin hadhow marka runta la isula yimaado hadalkaynu garanaynay ilaahay ku dhaqaanay ilaahay suukan tilmaamay in nebigu bayaamiyey maba ahaba mid kale nimankuna waa niman aad iyo aad markaa inay inay markaa isqariyaan ku badan toddobadaa markaa toddobadana dariiqadii iyo qaabka ahlu sunnu u sugayeen qaab aan haynba u sugayaan waxaanay ku magacaabaan bisifaat alcaqliya waxaanay inkirayaan dhammaan sifa ficliyaba hadday tahay sifaat alficliya maba ogolaba qadiimkooda iyo xadiidkooda iyo ka soo socda hadduu doono waxa weeye yaani gebigooduba nimankaas sifaat alficliya majii istiwaa qadab farax sifaat alafcaal oo dhan ilaahay uma ogolayo waayo dee qawaacidday ka duulayeen oo dhan bay burinaysa hadday taa taqriiriyaan waxaa kaloo jira markaa iyagu qoladani marka la joogo baab aliimaan waa murji'a marka baab aliimaan la joogo ashaaciradu murji'ada lagu tirinaya waayo liannahum yukhrijuuna alacmaala can musama aliimaan bal wa yukhrijuuna alqowla aydan iimaanka innaga ahli sunnaha wuxuu ahaa wuxuu ahaa qalbiga shay laga markaa rumeeyo ictiqaadun bilqalbi iyabuu ahaa qowlun billisaan iyabuu ahaa camalun biljawaarix saddexdaasaa laysku odhan jiray agteenna iimaan saddexduna waxay ahaayeen jinsi keliya oo markaa uu markaa qofka mu'minkiisa u wada rumaysan yahe lakabkaa keliyana wadayihiin iyagu haddaba caynkaa maaha iyagu waxay leeyihiin iimaanku waxa weeye gebigiisuba waa ictiqaad qalbi ama waa macrifa wax kale maaha iimaanku waa macrifa waa garasho ama waa ictiqaad qalbiga oo qura acmaal iyo markaa aqwaal iyo midnaba ma ogola waxay leeyihin waama alqowlu walcamal fahumaa fadlatun zaa'ida laa ta'hiira liwujuudihima walaa licadamihima fi ziyaadati aliimaani wanaqsi waxay leeyihiin qowlka iyo camalka miya waa iska dheeraad wax raada kuma laha jiritaankoodu iyo la'aantoodu iimaanka kobaciisa iyo dhinaanshihiisa toban waxba ka tari maaya waxay ko- waxay odhanayaan iimaanku wuxuu ku kordhaa asluliimaan iimaanu bidaatihi ma kordho ee mutacalliqaadkaa kordho waxa ku- iimaanka markaa waxyaabaha la rumaynayo markaad mid cusub rumaysuu kordhaa iminka ilaahay boqol shay buu maalan aam- sheegay in la rumeeyo ama laba boqoloo shay laba ma ayaad rumaysanta mid bo- ko- boqolaa boqolaad iyo koo baa yimi kaa mid iimaan baa ku kordhay waa caynkaasu kordhaa bay keliya laakiin iimaanku ku qowl iyo camalkoona kuma kordho asalkoodu waxay qabaan iimaanku mana kordho mana dhinmo ahlu sunnuna waxay ijmaac ku yihiin inay acmaalu jawaarix iimaan ka mid yihiin iimaanku inuu kordho iyo inuu dhinmo aayaadkuna waa badan yihiin innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa iyo aayaadka iyo markaa axaadiidka kusoo arortay qoladan ashaaciradu markay baab ilqadar joogaan waa jabriya markaana markaana waa jabriya oo waxay aaminsan yihiin ana alcabda laa qudrata lah walaa ikhtiyaara fayaquulu jamhuuru- jamhuuruhum laa ta'hiira liqudrat- liqudrati alcabdi fi lficli walficlu waaqicun biqudrati illaahi laa biqudrati alcabd inagaas waxaan ku sheekaynayaa waxay leeyihiin addoonku waxaanuu samaynaya socodka kaca fadhiisadka hadalka waxaasi awooduu ruuxu leeyahay iyo xoogu leeyahay ku dhici maayo oo ku ahaan maayee ilaahay awooddiisuu ku jiraya oo ku dhacaya ku jir yani ku jirsiinaya oo ku dhacaya oo ku ahaanaya ilaahay awooddiisuu ku ahaanaya bay leeyihin markaa waa jabriya waxay aaminsan yihiin addoonku inaan ikhtiyaar lahaynoo acmaashan uu qabanayo dee ilaahay baa subxaana wa tacala qudradiisa ku wadoo isagaa ilaahay subxaana wa tacala qasbaya taana dee dulmi baa ka dhacayo intuu acmaal qofku sameeyo shar iyo khayr baa hadhow sharkii in lagu ciqaabo marka horena lagu khasbo dee ilaahay kaa waa ka nasahayay subxaana wa tacaala dulmigan ilaahay subxaana wa tacaala in badan buu aayaadka iyo adillada iska nasahay Een, halkaa marka aynu dhaafno waxaynu sheegi doonaa bal usuusha shaacirada wax ka mida iyadana waxaa ka mid a qofka waxay leeyihiin shaaciradu waajibka koowaad ee saaran ruuxa waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala gartaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku markaa waddooyinka ilaahay lagu qirayo ee lagu aqoonsanayo waxaa ka mid a waxaa ka mid a qofku fikirka caqligiisa uu ku fakerayo ee uu marba rogrogayo oo marba markuu caqliga toojiyo dabeetana ay u soo baxdo jiritaanka ilaahay inuu khaaliqu jiro markaa soo baxaya aayaad laga qaadan maayo xaydan laga qaadan maayo waxaa laga qaadanayaa jiritaanka ilaahay iyo ilaahay subxaana wa tacaala garashadiisa annadar bay dhaxeen faakdaru ashcariyati cala wujuubi annadar والنظر عند كثير منهم هو النظر في الأدلة العقلية لإثبات وجود الخالق وحيلي نمكن أشاعرضو الله سبحانه وتعالى وحا لغو أغانيا لغو قرانيا إلهي سبحانه وتعالى in markaa uu qofku fikirkiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa ku tadabburo oo cirkasan oo abuuran dhulkan shimbirahan saa intuu u eego dabeetana oo ay u soo baxda natiijadu ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay rabbilcaalamiin iyo khaaliq yahay qur-aankana waxaa ku taalla awalu waajib ifraadullahi bilcibaada waa ogeydeen een, nebiyadu markay yimaadaan ay ummadahooda u yimaadaan may odhanaynin innakum ma'muuruuna bialabi macrifati alkhaaliq fanduruu wastadilluu xataa tacrifuu may odhanaynin war waxaa laydin amray in aa raadisaan garashada ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, oro orda oo fiiriya oo tadabbura oo maskaxdiina ka shaqaysiiya oo ku- u del- oo deli caqliga caqliga markaa ka shaqaysiiya oo dabeetana saa u ogaataan oo u gaadhaan ilaahay subxaana wa tacala garashiisa may odhanayn ilaahay quluubteennaa buu taa markaa ka yeelay maftuur midku markaa lagu abuuray qaacidooyin qaacidooyinkooda waxaa ka mid ah een, ninka al-iji leedo kitaabkiisa mawaaqifka sabxadda laba boqol shan iyo afartan wuxuu leeyahay lana fi xuduudi اlajsaami أجزاء- alajsaami masaalikun alأwal huwa almashhuur alajsaamu laa takhlu can xawaadis can ilxawaadis وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث يعني waxa uu leeyahay hada kooda maqsadku uga jeeda wax kasta oo uu la xiriiro in inuu marba wa- inuu soo dariyo ama wax ku soo dariyaan ama wax ku soo cusboonaadaan waxa weeye waa waxa weeye mid so- mid makhluuqa weeye oo la abuuray weeye markaasaa laajigeed iyagu waxay aaminsan yihiin in aa- in caalamkan aynu joognaa ay u deliishadeen inuu gobollo ka kooban yahay oo jus- ajzaa iyo qayba yahay oo qayb wax kastoo ajzaa iyo qayba ka koobanna ay xaadid iyo makhluuq yihiin makhluuq yihiin xataa ilaahay kelinimadiisa subxaana wa tacaala waxay ku sugaan bidaliili tamaanuc marka een, waxa uu yidhi alimaam abu mudafar الsamcaani kitaabkiisa lahaa alintisaar liasxaabi اlxadiid wuxuu yidhi wainamaa ankarnaa طariiqata ahli اlkalaam fima asasuu fainahum qaluu أwalu maa yajibu cala اlinsaani annadaru اlmuؤaddi إilى macrifati اlbaari caza wajal wahada qowl mukhtarc lam yasbiqhum ilayhi axadu min asalafi waa'imatu اddiin wuxuu yidhi annagu waxaanu diiku annagu waxaanu diidnay waddaday ahlukalaamku mareen ahlukalaamku waa falaasifada iyo nimankan iyo rag- iyo jaamiyadii muctasilada iyo oo markaa wuxuu leeyahay kay iyagu buddigeen ay bilaabeen oo ah inay yidhaahdeen waajibka ugu horreeya ruuxa saarani waa inuu fiiriyo oo uu caqligiisa la kaashado adduunyada iyo markaa waxyaabaha ku xeeran oo caqligiisa markaa markuu tuujiyo ay uu gaadho garasho ilaahay uu garanayo subxaanahu wa tacaala kaasina waa qowlay soo darriyeen iyagu buu idhi oo aan cid igu hormarin oo cid salafkii aanay la iman oo a'immadii aan laga soo markaa een, laga keenin أن- masalada kale iyaduna waxa weeye taqdiimu اlcaqli cala اnnaqli taqdiiman muطlaqan halkanna waxyaabaha ay aaminsay waxaa ka mid ah caqligan oo maskaxda ragga ah in laga hormarinayo caqliga caqliga in laga hormarinayo ay aaminsan yihiin naska aayadda iyo xadiidka iyo ijmaaca aayad iyo xadiid iyo ijmaac iyo caqligaaga keebaa mudan caqligaa mudan bay leeyihin qaacido shaydaaniyo marka dambe aynu sheegi doonno ayay aaminsan yihiinoo taasaa waxaan o dhan u keentay oo ku keliftay inay markaa baddaa jiidhaan oo markaa ay leeyihiin een, caqligaa ay ku saboorayaan inuu yahay isagu kii ay naqliga ku garteen saa laajigeed markaa isagaa marooba mudan marka waxay leeyihiin idaa caarada nasu اlcaqla ima daciifun waima yajibu ta'wiilahu xataa yatafiqa maca alcaql waar nasku aayadda iyo xadiidka ijmaacayo hadday khilaafaan caqligaaga ama waa mid daciifa waa iskaga tegaysaa macnaha ama waad duwaysaayo waxaad u duwaysaa qaabuu caqligaaga ula imanayo caqliga aad uga keenayso uun caqligubaad waafajinaysaa وأجمع الأشاعرة على اعتماد الأدلة العقلية في المسائل العقدية واعتبروها أدلة قطعية في حين هونوا من الاعتماد على أدلة السمعية الكتاب والسنة والإجماع لأنها أدلة ظنية بين هذه وحي أج- كيجمع سين أشاعرة إن لو عسكره مسائشة كسابسان عقيدة ده إن لو عسكره عقلقه wuxuuba hadduu caqiido yahay caqligaaga iyo maankaaga aad la kaasanaysaa halkaaad ka dhaalaanaysaa waxay markaa ka soo qaadeen cuquusha daliil dhab ah oo hubaala oo aan shakiba lahayn waxay yidhaahdeen cuskadka la cuskanayo adiladii markaa naqliga ahayd ee kitaabkaiyo sunnaha ahayd waxay yidhaahdeen waa adila danniya waa daliilo mala xoog badanun bay kusinaysaa kana mala xoog badan buu kusinaya de kana daliil qaciya kana hormarsan buu leeyahy وأكثرهم لا يفرق بين القرآن والسنة ولا بين السنة المتواترة والآحاد بل ولا الإجماع كذلك يعني بدن كودو أد- ح- ما ما كلا فرقنا يان قرآنك قرآنك ودليل الظنية سنده تيدا متواترك ودليل الظنية تيدا متواتر كاين ودليل الظنية إجماعه ودليل الظنية محا دليل قطعية الله هو الله يسكوها الله ينكرها عقلها saasay aaminsiin waxaa kaloo jira fakulluhum cindahum adila daniya fakullahaa dheh yacni saddexdaasi cindahum agtooda wuxuu ahaaday adila daniya laa tufiidu lyaqiin ma faa'iidaynaysa yaqiin dhab ah oo runa oo qalbigu ku qaboobayo ma faa'iidaynayaan kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaacu caqligan baa laga bal waxay dhahay laa yajuusu alrukuunu ilayha fi listidlaal yacni ma bannaano in loo iisho oo loo cus- la cuskado xagga deliishadka wax la deliishanayo loo cuskan maayaa bay leeyihi بل ذهب السنوسي إلى أبعد من ذلك فقال في شرح أم البراهين جاءت صفحات الله بقول نبي سقاسا وحلو ولهذا سالاتيا قيل أن أصول الكفر ستة وحليلي أصلضا أصلضا قال لمضوا والحبا ليلي يا قال موت iyagaa le asa- usuusha kufrigu waa lix lix asal waa lagu gaaloobaya wuxuu yidhi ka lixaad atamasuku usu- atamasuku fii usuuli alcaqaa'idi bimujaradi dawaahir alkitaabi wasunna min gayri cadiha cala albaraahini alcaqliyati walqawaatici alsharciya waxaa ka mid a waxyaalaha kufriga ah agtooda qabsadka loo qabsanayo caqi- usuusha caqiidada bimujaradi dawaahir alkitaab wasunna Dawaa- kitaabka iyo sunnaha daahirkooda oo khaliya daahirka kitaabka iyo sunnahoo khaliya haddaad qabsato usuusha kufrigay ka mid tahay min hayri cardihaa iyadoon loo bandhigin calaa baraahiin alcaqliya xujooyinka caqliga iyo haddaan loo bandhigin iyo qa- walqawaadici alsharciya iyo waxyaabaha markaa sharci ahaan een, ah qawaacida bale waxay leeyihiin kufrigu waxa kuf- gaalnimo ah inuu qofku daahirka kitaabka iyo sunnaha usuusha caqiidada ka qaato oo aanu u bandhigin xujooyinka caqliga oo caqliga le- ayaa ayaa marka hore miisaana innaga miisaankeennu waa maxay alkitaabu wasunna calaa maa kaana calayhi salaf lumma iyaga miisaankoodu waa alcaq waa kan weeye wuxuu kaloo yidhi sabxadda markaa wاtamasuku fi usuuli الcaqaa'idi bimujaradi dawaahir الkitaabi wasunna calى غayri basiraةi fi اlcaqli huwa aslu الضalaali الxashawiyati faqaaluu bالtashbiih wالtajsiim wاljahati camala bidaahiri qowlihi tacaalى calى alcarshi istawى aamintu man fi الsamaai an yursila calaykum xaasiba aayaadkaas aayaadkii ay markaa inagu cuskan jirnay ee u cuskan jirnay sifaadka ayay keeneen qoladay radinayana ka hadlayaan ilaa xashawiya ku sheegayaana markaa waa ahlu sunnihi waxay idhaahdeen watamasuku fii usuuli caqaa'idi qabsadka la qabsanayo oo caq- usuusha caqaa'idka loo loo markaa cuskanayo bi- bimujaradi dawaahiri kitaab wa sunna dawaahir daahirka kitaabka iyo sunnahoo khaliya loo qabsanayo min gayri basiirati bilcaql iyadoo wax aqoona iyo macrifo ah iyo basiiro ah oo caqliga loo haynin ee, huwa aslu dalaali alxashawiya waa asalka ay ku lumeen qolada xashawiyada la yidhaahda markaase waxay leeyihiin in waxay yidhaahdeen ilaahay bay khalqiga ku shabaheen ilaahay baa dhinac ay ku tilmaameen muurahaasay sheegeen waxay iyagoo ku dha- ku dhaqmaya daahirka aayadda cala carshi istawa ilaahay carshigu ka koreeya Een, aayaddaasay daahirkeeda bay u qaateen halkay macnaha sitayada istawla odhan lahaayeen ayaa maxay yidhahdeen daahirkii bay si qaateenoo istawaa bay yidhahdeen bay leeyihin waa ahlu sunna iyo salafiyiinta bay saas ku sheegayaan waxay leeyihin aamintu man fi samaa yursil calaykum xaasiba yacni daahirkay iska qaateenoo ma waxaa ka aamin noqoteen ka idinka sarreeya yacni allah baa loo jeeda subxaana wa tacaala waxay leeyihin markaa daahirkay iska qaateenoo ilaahay baa sarreeyay bay halkaa ilaahay jahay ku tilmaameen waxay leeyihin ka sarreeya iyagu waa shimbir ama shimbiro dee hadday shimbir ahaan lahayd ma quruux bay dab- dabayl quruuxay soo daadin lahayd mise quruux bay shimbiru soo daadin karaan waa qolada shaacirada Li- waxay waxay waxay daahirka qabteen bay leeyihin lima khalaqtu biyaday yacni maxaad ugu sujuudi weyday ibliisoo kan labada gacmood ku abuuray wa naxwi daalik iyo aayaadka la mida ay daahirkoodu iska qabseen bay leeyihin ka daahirka adilada kitaabka iyo sunnaha inaan la cuskan karin oo la deliishan karin oo adilo yaqiiniya oo qadciyaan ahayn ayay aaminsayin maxaa daliil yaqiini oo laysku halayn karaa caqligaaga dadka cuquushooda waa garanaysaan mutafaawit weeye dadka cuquushoodu isku mid maaha iyaga laftoodu intaasoo kooxood bay kala noqonayaan ahlubidcu maxaa caqli hadday isku caqli yihiin maxay miduun u wada noqon waayeen ahlubidcu oo dhan ahlusunna midu noqon waayeen waxaa weeye cuquush aniguna waxaan aaminsanahay qof kasta oo mubtadic ah ama mushrik ah inuu ka caqli liito qof kastoo ah qofka ahlusunnaha ah ibnu xamdulahab waa kii odhan jiray kashfu shubahaadka een, hadal macnihiisu ahaa wa- walcaamiyu min al- wa- waxa- wuxuu odhan jiray een, wal- een, hadal macnihiisu yahay yani mid kamuwaxidka ahee ka mid a caamada een, wuxuu ka qaalib noqonayaa kun kuwaa ka mid a dadka ahlibidca u sheegay Een, waxa- wuxuu kaloo yidhi aamidi kitaabkiisa qaayat ilmaraam wuxuu leeyahy sabxadda boqol lix iyo toddobaatan wuxuu leeyahy walacala alkhasm qad yatamasak haahuna bidawaahir الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة وهي بأصلها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية فلهذا آثرنا الإعراض عنها لو لم نشغل الزمان بإيرادها نمقا كور wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa kuwa markaa nala markaanu sahaysannaa eanu sahaynaa waa ahlusunniya inuu halkan oo masalada usuusha caqaa'idka u qabsado dawaahirka kitaabka iyo sunnaha iyo culimmada qaar aqwaashooda waa culimmadii a'immadii ahlusunna salafka ahaa wa aqwaali bacdi a'imma wahiya dhammaan saddexdaas waa saddexdee kitaabkii iyo sunnahay iyo marka aqwaasha ahlicilmigii dawaahirkoodu dhammaan waa maxay waa danniya weeye malun bay faa'iidaysaa haaliba wax qaciyo yaqiina la faa'iidayn mayso walaa yasuuqu man wuxuu idhi walaa yasuuqu isticmaaluhaa yacni maaha mid cuntamayo habboon maaha in la isticmaalaba buu leeyey fi lmasaa'il alqaciya masaa'isha qaciga ah ee caqaa'idka ah loomaba isticmaali kara buu leey kuwa falihaada saa laajigeed buu idhi aaharna alicraab waxaanu door bidnay inaannu ka jeesanno canhaa xaggeeda kitaabka ee sunnaha dawaahirkiisa iyo aqwaasha culimmada salafka inaannu ka jeesano buu idhi wuxuu yidhi walam nashqul azamaana biiraadiha kumaanaan mashquulin waqtiga inaanu ku amarba soo aroorino qaala allahu tacaala waqaala sal allah alay slam sam kumaanaan taa waa iska daynay buu leeyi waxba macnaha macna yani agti waxba weyn maaha buu leeyi waa inagu dee caqliga muu ka shaqaynaya waxaanay leeyihiin nusuusta waxaa loo bandhigayaa caqliga iyagu soo inama laha nusuusta caqliga loo bandhigaya haddana caqliga laftiisiina nimanku waa mutanaaqidiino marba meel bay u boodaane caqliga lafti waxay leeyihiin waxu caqligu waxna ma wanaajsan karo waxna ma xumaysan karo oo ma odhan karo waxaas caqligu caqliga laguma garan karo waxan baa wanaagsan iyo waxan baa xun caqliga laguma garan karo sharciga hortii sharciga hortii inay beentu tahay wax xun dadku way yaqaaneen way garanayeen beentu inay ahayd wax xun dhaqamo badanoo noocaasa ayay dadku garanayeen inay wax xun ay yihiin dhaqmadaas sharcigu markuu yimina xumaanuu buu sii kordhiyey marka iyagu waxay leeyihiin caqliga sharciguunbaa lagu garan karaa shaygaasi inuu wanaagsan yahay ama shaygaasi inuu xun yahay lakiin caqliga laguma garan karo caqligii ayna lahaayeen waxaa loo bandhigayaa adilada oo isagaa qaci wixiisu yahay oo isagaa yaqiina haddana bareeg halkan waa waa siibeen way siibeenoo waxay ka dhigeen markaa markay siibeen waxay ka dhigeen mid aan waxba markaa ahayn halkan oo caqligii maanta odhan waa gurgurinayay marka niman badan badan oo iyaga ka midihi saalaajigeed ayaa tanaaqudkaa iyo qaar badanoo dee tanaaqudaadkooda innagu aynaan sheegin markay ku wareereen ayay nihaayaddii waxay ku dambaysay arrinkoodu inay toobad keeneen muddooyin fara badan markay ka shaqaynayeen waxaa markii dambeyna kutubtii daadiyeen ee toobad keeneen bay markii cad ay ku dambaysay arrinkoodu taasina waxay tilmaamaysaa inuu shayga qofku ka tegayo oo ka toobad keenayo oo iska bedelayo daciifnimada caqiidada shaacirada inaanay waxba hayn waa shaygaa laga toobad keenayo qoladaa shaaciraduna marka layshelo laysradiyo waa nimanka u daciifsanayo qofku hadduu mutanaaqid yahay wuu sahlan yahay inaan la qaban kara markaa marba jeeniyada waxaana la garanayaa caqiidada noocani inaanay kitaab iyo sunna toona laga dhaxlin oo manhajkii salafka laga dhaxlin saasay markaa noqotay waxaa marba qof qof marna la gelayo marna laga tegayo qof iyagu markaa shubhay samaysteen shaytaani u yidhaahdeen shubhadaas waxa weeye anna bilcaqli adraknaa sixata alnaql waxay leeyahay annagu caqligan baanu ku garannay naqliga inuu markaa yahay saxeex iyo in kale oo inuu saxiix baan ku garanay leeyahay maayo inuu saxiix leeyahay baan inuu saxiix yahay baan ku garanay kaadi aqligu waa muday isaga la hormarinaya halkana waa ku yiraha aqligu waxna ma garan yaani agtooda udgoonka udgoonka iyo qarmuunku waa isku mid agtooda waayo udgoonku dama wanaagsana da aqligu waxma wanaajin karay leeyahay qarmuunkuna ma xuma da aqligu ilaa waxba ma xumaysan kare ma aqliga xoran karo waxba waxaa saa xun marka waxa aynu arkaynaa iyaga mooyideesay haddana nimankaasi markay gaar yihiinna xeerahaas ku nuri waxaynu qabaynaa masalad kale iyadana ka hadlaynaa masalada kale waxa weeye inay nimanka ashaacirada u qaybiyaan naqliga axaadiida rasuulka sal allahu alay slam ilaa axaadin laa yuxtaju bihi fi lcaqiidati wainama yuxtaju bihi fi اsalaaة wاطahaara wاlwuduu wاlxayd waumurtaas iyo markaa mutawaatir waxay leeyihiin caqiidada caqiidada khabarulaxaad looma deliishan karo waxay leeyihin khabarulaxaadka waxa loo deliishan karaa weysada iyo salaadda iyo muraha waxaad ogaataa qofku qaabkuu weysaysanayo sow qaabaad taqaanaad yaqiinsantaood rumaysantahay maaha saad salaadda u tukanayso sooma rumaysid sooma yaqiinsanid dee taa lafteeda ba caqiida ku tacalluqda mar haddii khabar axaadka leeyahin waxaa loo deliishanaya caqiido haddana haddana waxaa leeyahay fiqi baa loo deliishanaya salaa baa loo deliishanaya salaada lafteedu wax la aaminsan yahay baa la samaynayaa dee marka halkaa lafteeda waa iyagaa mutanaaqidiina salaadii ma waxaanad aaminsanayn baad samaynaysaa shay aad aaminsantay inuu nebigu sidaa yidhi oo sidaa uu ula yimi ayaad dee samaynaysaa marka waxbaad dee aaminsantay gacmaha waxaad u taagaysaa dee si nebigu calay sala aad aaminsantay inuu u taagi jiray marka fiqiga laftiisa iyo wuduuga iyo weysaduba waa wax la aaminsan yahay laakiin iyagu sanay markaa aaminsan yahay khabarul aaxaadna in la deliishan karo culimmada ahli sunnuhu salafiyiintii waa waa isku waa isku waafaqsan yihiin waxaa ka mid a xadiidkii ana nabiya sala allahu alay wasalam in loo deliishan kara bale khabaru axaad usuul caqiidka caqiidada nabigu alay slam mucaad bni jabal wuxuu u diray yaman waxaanu ku yihi falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illallah markaa dee waa tawxiidkii waa aslu diin waa aslu diin weeye marka khabaru axaad waxa weeye xuja cinda ahli sunna iyaguna waxay leeyihin caynkaa ka inay khilaafsan yihiin baa ku muuqanaysa masalad kale yadana masalada kale waxa weeye qur'aanka kariimka ah ayaynu ashaacirada agtooda bal wuxuu yahay iyo waxay ka aaminsan yihiin inaan tilmaami doono لم يختلف الأشاعرة في إثبات اتصاف الله بالكلام وأنه صفة من صفاته غير مخلوق خلاف للجهمية والمعتزلة القائلين بأنه مخلوق غير أن المذهب الأشعري ينفرد دون سائر المذاهب بإثبات كلام سموه بكلام نفسي وحقيقته غامضة تؤول في النهاية إلى عدم الإثبات يعني هل كان وحوي قراءة ساعرة وحي آمسيهين إلهي سبحانه وتعالى إنه كسف يسين وحضله مركا قفك أهل السنة وفرحية والله إلهي وحضله وأنا ممكن وأهل السنة هذا بقى مركا هذا الكيو ومجبر هذا البيت تسين هذا هو مركا تفصيل كل سوري ما هذا الكوا النوعي هذا السيابة آمسنتي إله هضله waxay marka alla iman arrin kale aynu sheegi doono oo ku aan keenii baa ahayn ilaahay inoo sheegay in nabi maxamed calayhi salaam uu markaa tilmaamay aan ahayn bay la imanayaan waxa weeye waxay leeyihiin kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kalaamu nafsi yacni waxay leeyihiin ilaahay lama maqlayo hadalkiisa hadal soo dhaafaya oo laga maqlayo oo cod leh oo xaraf leh oo sawd leh maaha ee waa hadal ilaahay daatadiisa ku sugan oo qura kaasaa hadal la yidhi annaga agteeda yacni imanka animka waan hadlay bay leeyihin agtooda waxbaan iska laha halkan waan hadlay imanka agtooda waan hadlay imanka saasay aaminsayin markaa naftayda wixii aan iska idhi ee naftayda ku soo dhacayey ee markaa khaldigayga markaa ku wareegayey waa hadal agtooda marka qur-aanka la sheegayaa bay yidhahdeen macnaha waa hadalka ilaahay waa kaa waxa weeye hadalka arrinka noocaasa ee hadalka ilaahay in kalaamu nafsi yahayna ciddii ugu horraysay ee soo darisay ee aan cidiba ugu horraynin waxa weeye markaa ninka loo yaqaano kullaab waa cabdillahi ibn saciid alkullaab weeye ninkaas waa ninka caqiidadiisii wey lafteedii sheekh loo yaqaano markaa abunasr assijsiina waa radiyey masalada risaalad loo yaqaano uu qoray markaa qole ahli zabiid oo uu qoray ayuu ku radiyey adiladuna way tilmaamaysaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hadlo wakallama allahu muusa takliima yacni ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu sheegay inuu la hadlay muuse la hadal wuxuu kaloo ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala oo uu yidhi aadam iyo xawaa ilahay wuxu uhi wanaadaahumaa rabbuhumaa yacni wuxuu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u dhawaaqay yacni dhawaaqu waxa weeye waa cod markaa la maqlayo codkuna xuruuf iyo buu yeelanayaa markaa dee cod codkuna wuxuu yeelanaya le xuruuf yacni ilaahay waa dhawaaqay dhawaaqa waa garaysaa dhawaaqu dee waa cod kor loo qaaday oo markaa xuruuf lahoo la maqlayo iyana waxay leeyihiin may ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkanuu aanaynaynaa ee aannu u sugaynaa ee aannu aaminsannahay waa kalaamun qaa'imun بنفسه كلام النفس بقى اللي يقانا بيلا نبينا عليه الصلاة والسلام إن أنه هذا كان نفط يخلدي يكون ريقيا وح إبراءة إيا وح تحقلين الله وحيولي وحيولي إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم قتادة وحول قال تابعه إذا طلق في نفسه فليس بشيء أخرجه البخاري وحو نبي عليه الصلاة والسلام إلى هاي وحودا في أمديسة كي أي نفتي هذا وشا كيسي كي نفتي وشا كيسي هو كوس قلبي كلا ضحي ما لم تعمل أو تتكلم ب أو تتكلم يعني مرة دانا كو عمل فلين أو وحي أي هلقا نسكالا هيد أنا يسمينين نينكا سودل ليتنقل بالعمل waxaadtanacunin ama aanay markaa ku hadlin oo ku tiraabin wuxuu leeya ilaahay waa u dhaaf waxaa ku soo dhacaya qalbigaaga mar haddaanad ku camal falaynin mar haddaanad ku dhawaaqayn ilaahay waa ku dhaafaya subxaana wa tacaala iyana kaa ilaahayba macfuub ka dhigay ay leeyiin waa hadal oo markaa ayuu yaqaanaa qataada wuxuu leeyahay ninku hadduu isagoo iska fadhiya hoosta ka yidhaahdo gabadheeda waan furay xagga hoostu ka leeyahy kusaasuu ka yidhi wuxuu le waxba maaha waxba muu furin furninba ma dhicin ilaa uu ku dhawaaqo wudha waa furanta qolada ashaaciradu hadalka ilaahay u aaneynayaan waxay leeyihiin ana allaha mawsuufun bikalaamin qadiimin azaliy yacni waxay leeyihiin ilaahay wuxuu ku tilmaamay uu ku sifaysan yahay hadal horreeyey oo hore oo fogaa oo macnaha azal hore uu ku hadlay marba ilaahay xasab alwaqaa'ic hadal marba ilaahay kasoo xaggiisa ka imanaya ma jiro yacni waxay leeyihiin ilaahay waa hore hore ayaa wuxuu yidhi nebi muuse kuyidhi nebi muuse ku yidhi calayhi salatu salaam isagoo nebi muuseba dhalinoo jirinoo laba abuurin ayuu ilaahay yidhi fakhlacan calayk hadda muuseba ma jiro waxay leeyihiin nebi nuuxoon jirinba waa hore beri hore buu sii yidhi ilaahay inaa arsalnaa nuuxan ilaa qowmi hadda nuuxuma ma jiro waxay leeyihiin markaa qaswati badr dhacdooyinkii dhacaysay ilaahay wuu ka sii warramay iso beri hore hore iyadoon qaswadahan iyo dhulkane ma iman yacni waxay leeyihiin markaa ilahay inaga wuxuu yidhi waaqiimu salaa wa aatu zakaa inagoon jirinba oo ummad maxamed baa jeesa duniya ciribatooma jirin ayuu asal hore hore fog fog ayuu yidhi ilaahay markaasuu buu hadlay bis marka imanka inagu toban sano kadib dad iman doona inaan garanayna ma ku odhan karaa sidaa yeela ma innagaa dee ogba inay iman doonaan kale abulmacaali aljuwayni kitaabkiisa irshaad waxaa buu leeyahay horta raasi iyo aamidi waxaaba leeyahay qur-aanku waa makhluuq bay dhaheen wuxuu leeyahay dahaba ahlu lxaqi iyagaa isku wade ilaa ibaati kalaami kalaami ilaa ibaati alkalaami alqaa'im ilaa ibaati alkalaami alqaa'imi binnafs wahuwa alfikru waa fikirka alladii kaasoo yaduuru ku wareegaya fi lkhaladi ku wareegaya qofka xabudkiisa iyo laabtiisa watadullu calayhi ay ku tusinayso alcibaaratu weedhu taaratan mararka qaar wamaa kiibaa ku tusinaya mararka qaar yastalixu calayhi dadku ay ku heshiiyaan min alishaaraat oo ishaaraadka ahaa wa naxwi dalika iyo kula midkaa waa kaa hadalku ay leeyihin ama waa caynkaa marka dadka la hadlaya dadka marka aan magaranaysaa la hadlaya maartay aan dee hadalka hadlaynin waa saa la yidhaah waxay leeyihin hadalku ama waa kaa soo kale iyo yaa wax ku jira laabta taasaa la yidhaha bay leeyihin nimankaas bilcaqliga la yimaadeen marka ahli sunna الإصفهاني كتاب الحجة وحليه هي جلد الله سبحانه وتعالى وحليه وحلي أجمع المسلمون أن القرآن كلام الله ka ahlu sunnuhu waa kuwaasoo aayaadka qur'aanka ayay raacayaan oo ay aaminayaan oo markaa sidaa ayay ku caqiidaysanayaan masaa'ishooda caqiidada masalada kale mala waa badne waxa weeye masalada shanaad khuluwu afcaali illaahi can alxikmati waalmasaalix cinda alashaacira waxay leeyihiin ilaahay falalkanuu samaynayo dad buu abuuray naar buu sameeyey roob buu shubayaa qaar buu dilayaa dad buu noolanayaa wax maslaxada iyo wax xikmada iyo wax ujeedaa midna kuma jiro waxba male imanka adiga haddan kudhaa adigu xikmad ma lihid miyaad cadhonayno iyaguna ilaahay waxay leeyihiin waxay leeyihiin ficilada ilaahay ee waxbuu abuuray waxbuu arsaaqay waxbuu nooleeyey saasoo kale wax xikmada wax maslaxada wax ujeedaa midna male waa iska uun waxay yidhahdeen wuxuu u samaynayaa wuu doortay ikhtiyaar saasuunbuu doortay marka waxay yidhahdeen wuxuu yidhi alaamidi fii ghaayat ilmaraam wuxuu yidhi boqol sagaashan iyo lix madhabu ahli lxaq iyaga isheegaya ana albaari ilaahay tacaala isaga carshiga ka sarreeye khalaqa alcaalam wa abdacah laa ligaayatin yastanidu libdaaca ilayha walaa lixikmatin yatawaqafu lkhalqu calayha bal kullu maa abdaca min khayrin wa sharin wa nafcin wa durin lam yakun ligaradin qaada ilayhi walaa limaqsuudin awjaba alficl bal khalaqa wa an laa khalaq lahu jaa'izaan wahumaa binisba ilayhi siyaan waxay leeyihiin ilaahay subxaanah wa tacaala khalqigaa caalamka dhan intaa leego u abuuray ee ilaahay subxaanah wa tacaala uu jirsiiyey wax qaayo ah iyo wax ujeeddo ah oo uu sameeyey iyo wax xikmo ah oo abuurka uu abuuray markaa looga jeedaa ma jiro inaguna waynaga barina markaa barbarna ubadkeenna yaryar aan idhaahnaa limaada khalaqa allahu alkhalqa ay yidhaahdaan liajli alcibaada oo aynu u deliishanno qowluhu tabaaraka wa tacaala wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun iyo markaa wax cillada iyo wax asbaaba midna ma ogola cillada ayaa asbaabka iyo umuraha iyaga lalama soo lalama soo hormaro ilaahayna subxaanahu wa tacala qur-aanka wuxuu yidhi afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun yacni ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa yani wuxuu le ma waxa u malayseen inaannu idin abuurnay wax kalaba maaha inaannu idin abuurnay yacni ciyaar iyo caabisiin iyo inaan laydin xisaabayn oo laydin ciqaabayn oo wax laydin amrayn oo wax laydinka reebayn sida xoolaha oo kale ma suuragal maaha taas marka iyagu waxay aaminsan yihiin caynkaa oo waxay leeyihiin afcaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka imanayaa waa bilaa xikmad bal ilaah baa idinku dhaariyey qofka qof waxaa lagu leeyey baan xamilayni ilaahay waxaa lagu leeyey ka waran waxaasoo dhan waynu qarsooyinoo caqaa'idka ashaacirada iyana waxa weeye caamaduna ma caamaduna ma taqaan iminka caamada ahli sunnuhu yaryarkooda markaad weydiso ayna allah saasay markiiba odhanaya ayna allah farta waa ta'kiid ee fi samaana waa afku ka leeyihi xadiiduljaariya waa idinka garanaya iyaga miyaa caamadoodu xitaa waxaanay aaminsayen ma garanayaan waa jijabiyaan caqiidado caamadana qaar bay u sameeyaan iyana qaar bay leeyihiin gaara marka nimankaasi waa waa halkaa waxaa jirta masalada lixaad iyadana waxa weeye macnaa kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah micnaheedu innaga waxa weye laa macbuda bixaqin ila allah oo macnaha tilmaamaysaa yacni cid cibaadada xaqu leh ama axad in la caabudo mudani ma jiro ilaahay mooye cibaado dhammaanteed axadka lagu koobayaa lagu moosayaa loo gaaryeelayaa waa allah jalla wacala cid kale oo xaqule ma jirto iyagu waxay leeyihiin laa qaadira cala alikhtiraac waxaa looga jeedaa mid wax abuuri karaa ma jiro dabeetana maxay u celiyeen macnihii kelmatu tawxiid rubuubiyadii bay dib ugu celiyeen markaa uluuhiyaba ma jirto waxa weeye malaa waqtigii waa batay masalada toddobaad waxaa weeye yadan aynu tilmaamaynaa masalad kale masaladaas waxa weeye a'immadii afarta ahaa ee abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed mid qura oo ashaaciri kuma jiro hal mid maaha waxaa kaloo jira quraa'dii casharadii ama sabcadii quraa'dii qirooyinka qur-aanka mid quro iyagii kuma jiro xilligii saxaabadana dee waa la ogsooyey muctaqadkii xilligii taabiciinta waa la garanaya yacni waayo dambaa kutub iyo shuruux iyo hebel baa naga miday hebel baa naga miday waxaan la soo saaree wakhtigii abu muusa alashcari aanu imanba dadku miyaanay ahayn muctaqadkii salafka ku taagnayn weliba waxaan keeni kari lahaa imanka waana ku soo talagelini min xilligii taabiciinta ilaa maanta aynu joogno oo ereyga salafu saalix oo musalsal saa mar walba culimmada ay sheegayeen oo mar walba la sii kala dhexlayay iyaga toodu laakiin waa taa la soo ambaqaaday dhowaan sidoo kale a'immatu tafsiir imaamu tafsiir abari towni salafiya sidoo kale samacaani iyo ibnu kaiir iyo kayruhum waxaa kaloo ka mid ah abaatiisha ashaacirada xagga muctaqadka ku saabsani anna qudrata alcabdi laa ta'hiira laha cala alficli waxay aaminsan yihiin awoodda iyo qudradda qofku ama addoonku inaanay wax raada ku lahayn wuxuu samaynayo horena waa inagii usoo tilmaamnay yacnii waxanaad ka ciyaad kacday iyo weysadaadii iyo ficiladaadaas awooddaada kuma tacalluqaan awooddaada oo wax ka baxsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku wada kaana waa jabriyadii يقولون الفعل واقع بقدرة الله لا بقدرة العبد وهو قول جمهور الأشاعرة فحكى سنوس- سنوسي بشرح الواسط الوسطى صفحة 6 بقول الشن كنتن وشرح من إبراهيم صفحة مركة 4 بقول سلاشن يكون وشرح الكبرى بقول يسديد يا فرتن هي مركة لمن كانوا عندهم وحي شيئين وحي الآن الإجماع على كفر من اعتقد تأثير الأشياء بطبعها وبدعية من اعتقد تأثير الأسباب بقوة أودعها الله فيها وأنه اختلف في الكفر الأخير وهذا قول أبو الحسن وأكثر أتباعه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وابن فورك يوم مركا مركا سنوسي رقم مركا waxa ay leeyihiin qofka rumeeya ee aamina in markaa waxyaabuhu ilaahay subxaana wa tacaala awooduu geliyey ay wax ku raadinayaan waxa weeye ruux markaa ama quwad ilaahay wadeeca dhigay inay waxyaabuhu ay wax ku raadaynayaan waxaa laysku khilaafay gaalnimadiisa iyo markaa bidcanimadiisa bal ka war Een, waxay leeyihiin ficilada addoonku waxa weeye waa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala awooddiisa ku wada ilaahay baa awooddiisa ku wada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa odhanaya kac markaasuu kacaya soco markaasuu soconaya sigaarkanuu cabaya qaad waxaanuu cunaya waxay leeyihin ilaahay waa awood ilaahay iyo qudro xagga ilaahay ka timo ilaahay baa wada oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala waxaan fic- ficilkan markaa een, xaggiisa uu ka yimi marka ficil ilaahay weeye maaha ficil addoonba qofku waa iska sawir wuxuu la mid yahay uun baal balbaal imanka ka laalaadi meel hawa ka babanayso geed ku xidh baal shimbireed miyuu istaagi karaya soo marba qabanaysa hawadu dhinac saasoo kale weeye waxa weeye qofku casaankiisa iyo madowgiisa miyuu darawarin karaa miyuu bedeli karaa waa saasoo kale sa waxaasay markaa ka dhiganayaan dee ilawaninku caqlaaniintaasi Een, waqtiga kule waa badanyay laba masalo oo keliya bal aan kusoo khatimno Ee, labada masalo waxa weeye masalada ku saabsan culuwiga ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay sarreeyo bal ashaaciradu waxay ka aaminsan yihiin fataqulu ashaaciratu kaljuwayni wagayri من أثبت لله علوا فهو كافر وأبو الحسن أثبتها وأتباعه ينكرونها وحلي جويني قفك أسوى إلى هي سرين وقال أبو حسن الأشعري لفتيسو وصوي علو إلى وصوي لكن أتباع ديسو وكونه واديديا وخلاف ضيان هذنا إمام كيجي نوي بلي وأنا بدعين أيان أما قال يسين روح الصلاة وحان إليه إلهي سبحانه وتعالى ميل الوجه أن الله في كل مكان waati dee odayaasheen odhan jireen een, markii hore iyo dadkii hore caamadu waqtigii hore waxay odhan jireen een, meel walba waa halkani waa alliya jinac iyo dee macnaha ina makhluuqaadka ilaahay ku dhafeeya oo kale Een, niman suudaani baan beri la shaqayn jiray marka waxa aan xasuustaa markay hadlaan waxay odhan jireen yaa akhi allah dee carafnaa bilcaqli markaa masaan markaa anigu waxaan ku odhan jiray anigu ma anigu kitaabkii sunnaa garanay marka waxaa noo jiray dee qofku inay nimankan waxaan iska iskala yimaadaan markii caqiidaha shaacida arkay uma arka inay show ilaahay baa caq- ilaahay caqliga lagu gartaa caqiido jirta oo ashaaciradu ay u abtirsadaan ay tahay يا اخي الله ده عرفناه بالعقل الهي انا وعقلي انا كوغا نبي يقولوا كذي marka een nimankani waa nooca waxaan ku soo khatimaynaa een ah waxaan isku soo khatimaynaa een masalada ku saabsan aragtida ilaahay la arkay subhanahu wa ta'ala ashaa'iradu waxay aaminsan yihiin in ilaahay subhanahu wa ta'ala la arkayo marka saaninka ahlu sunnaha ee calaamada salaf saalix ku sugan uu maqlo oo farxaya iga weynageyn yidhi hadhow marka runta la isula daadego ayuu wax kala imanaya magacuun baynu is- is- ka wadaagnaa iyo iyo marka muj- ijmaalka guude laakiin tafsiilka iyagu markaas imaga kalaadaya waxa weeye yuthbituunaha laakin yunfi- yunfuuna aljahata aw an takuuna muqaabala abulxasan alashcari laftiisu wuu aaminsanaa oo wuu sugayey ilaahay subxaana wa tacala la arkayo iyagu waxay leeyihin ilaahay aakhiro waa la arkayaa ha laakiin jaha lagu tilmaami karo xaggaasuu xigaayo laga arkaya ma jirto ilaahay waa la arkaa laakiin meel allaale meeluu xigo loo karo ama xaggan ama xaggan dhinac allaale dhinac lagu tilmaami karaa ma jiro laakiin waa la arkaya haddaba bal ka warran hadalkaa yacni muxuu hadalku noqonaynaa hayadda inaan ilaahay laba arkayn waayo jaha male innaga waxay leedahay jahat ulculuw ilaahay subxaana wa tacaala waa la arkayaa ilaahay subxaana wa tacaala siduu inooga sarreeya isagoo inooga sarreeya araggana dhan walba lagaga koobi maayo oo sidii waxay yaraad arki jirtay dhan walba ugu baahi may araggaagu ee ilaahay waa ka weyn yahay oo waa ka cadiimsan yahay iyagu laakiin may marka halkaana wax allaale waxay ka aaminsan yihiin ma jirto wixii inoo hadhan insha allahu tacaala waqtiyo kale iyo marar kale ma insha allah ka dhigan doonaa laba mas'alaan insha allahu tacaala sii ku soo celin lahaa mar labaad masalada waxa weeye nimankaasi madhabkooda aad buu u faafaa waxaanu ku faafaa waa waxyaabaha erayadan imanka aynu sheegnay ee ay ku odhanayaan ilaahay waa la arkayaa ilaahay wuu hadlaa marka harta niman ahlusunnuhu caadi aad moodaysa laakiin marka le seebaa loo arkaa seebuu u hadlaa umuuraha la sheego ayay markaa meelo kale iyaguna kula aadayaan taana cididee weydiin mayso arrinkanna waxa weeye isqarinta say isu qarinayaan waxaa kaloo ka mid iyagana caqaa'idkooda waxaa ku qoran hadallo aan qofka caadiga ee carabda yaqaana fahmi karin jaha ajsaam xuduud card jawaahir waa umuuro falsafadaho qofkuun ku wareeran iyo tala waxan iyo siday u fahmaan waxan aad moodo waxaan la yidhahdo ay magaranaysaa sayniska iyo waxaa waxaa dadku maaragtay u baahan yihiin in aad loo fiiriyo loo dhuuxa mooyaane wax sucuubo ah oo falsafo iyo cilmi kalaam loo aanaynayo weeye wuxuud marka weligaaba la garanmaya markuu maanta odhan jaha iyo card iyo waxaa ku sheekeeyo waa wax adag oo qofku markaa ay iyagu isku qarinayaan iyagunbaa markaa fahmaya markaa waxaan leeyahay waddankeenna iminka aynu joogno ee burca ah dadka kooxaha caqiidan aaminsan kooxaha inala jooga afar baa inta lahuba ka mid a kooxaha de waddankeena joogo wey caqiidadan aaminsan ashaacirada kooxuhu waxay leeyihiin qaab ah inuu caqiidadiisuna ay meel ahaan karto furuucdiisuna meel kale ahaan karto weliba hadduu doono dhowr ku dari karo waa qof saddex gobol ahoo isku jira caqiidada waa ashcari fiqiga waa caynkan kan waa sidan waana qof qura marka insha allahu tabaaraka watacaala halkaasaynu kusoo gebagabaynaynaa ilahay waxaan ka barya manaanka badiicu الsamaawaati wاlard da اljalaal wاlikraam alxayu اlqayuum saa qaadiru ilaa daalike ilahay roob khayr qaba ilaahay inoo shugo ilahay waxaanu kabar raxmad khayr qabto ballaadhan oo cid walba ilahay meesheeda ugu geeyo oo dhib iyo dhibaato toon lahayn ilaaha raxmaanka caza wajal inoo shugo ilaahay waxaanu ka baryanaa abaar jebiye abaar jabiye ilaahay noo shugo subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaanu ka baryanaa dadkii waa yaro quusteen raxmaanku caza wajal mid ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kaga farxiyo oo qof waliba kaga mawsoodo oo bashbash iyo barwaaqo ah ilaahay raxmaanka inuu jugo u shugo oo ilaahay biyo dhaamis ilaahay naga soo furto oo abaar ilaahay naga soo furto sallu calaa nabiyina maxamedin wcala alihi wasxaabi ajmaciin أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته